waxaan salaamahayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda jubbaland saddexda gobol ku nool ee jubbaland salaan ka bacdi waxaan maanta gaarahayaa ama waan baxaya aniga wafti aan hogaaminhayo safar aan ku tegi doonno addis ababa magaalada dhaxa dalka etoobiya safarkaas oo noqon doono hadduu laa yidhaahdo safar aan ku wada hadli doonno dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya ilaa idankiis safarkaas isaga aan maanta waan ku baxaynaa waxaan rabay inaan kala dadaarmo dadka reer jubbaland inay isku duubnaadaan inay midoobaan inay hal meel uga soo wada jeestaan danahooda ilaahay idinka safarkaasna waxaan ka rajaynaya inuu noqdo safar guuleed oo qaar kusoo dhammaan doona wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa dhammaystiran ta madaxe